iska hor imaad ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada amniga ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada dayniile iska horimaadkan ayaa salka ku haya muran dhuleed warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle inta la xaqiijiyo saddex askari ayaa ku geeriyoota waxaana dhawaaq soo gaaray ku dhowaad lix askari oo ka wada tirsan ciidamada dowladda kadib markii dagaal uu ku dhex maray dhul goof oo ku yaala xaafadda jabadgeelle ee duleedka muqdisho halka kala qaybisa gobolka banaadir iyo shabeellada hoose warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaalka iyo qaabka u dhacay ciidamada booliiska soomaaliya ayaa laga soo xogtay inay wateen xukun maxkamadeed iyo amar fulin oo kasoo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliya sidaas inay ka sameeyeen howlgal goof ku yaala halkaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed umar finish ayaa tegay goobta soo u xaqiijiyo khasaaraha ka dhashay iyo joojinta colaada halkaasi ku dhex martay ciidamada ka wada tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaana maamulka degmada dayniile iyo ciidanka halkaasi ku sugnaa gudoomiyaha degmada dayniile maxamed abuukar jacfar oo shir jaraad ku qabta goobta wuxuu sheegay in ciidamo soo weerara deegaanka oo dhib ku haya dadka shacabka siduu hadalka u dhigay ay halkaasi kula dagaalameen goobtana hadda ose gacanta ku hayo
dhammaan waa mahadsantihiin annagu dhibkaan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwan ay meesha ku soo weeraran aan ku soo baxnay markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu tala galnay bil aan waraysanana xabaday bilaabeen raggii markaas u yimiday rag ka mida waxbaa gaaray kolley ciidamo danbaa dib ugu yimido gurmad ah qaybtaan hadda waa igu jibsho baalla ku jibshaan ka soo gaarnay qaybtaasna waa ka badbaadinay oo ayagoon gaarinay maaragtay ay dagaalku bilowday haddana miisho gacanta annaga ku hayna ilaa ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya oo la xiriira waxay ii sheegeen inay wateen xukun maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda gobolka shabeellada hoose iyo fulin ciidan oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska soomaaliya ciidamada booliiska halkaasi tagan ay ku socdeen dhaba sharci ah balse iska hor imaadka usaab u ahaa gudoomiyaha degmada dayniile oo isagoo halkaasi tegey cabdulqaadir okey v o a muqdisho